wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka dhagax dhigay xafiiska mashruuca abaartire oo ah xafiis hoos yimaada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland kaasi oo loogu talagalay shaqaalaha maareynta maamulka kaabayaasha biyaha waxaa ka qeyb galay dhagax dhigga xafiiskan wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed xuseen barake ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan mashruucani waxaa weeye mashaariicda wol bankiga aan la wadno ee biyaha quseeya wey laba mashruuc baan wadnaa labadaa mashruucba waxaa ku jira agab kala duduwan oo biyo ah oo la rabo in ama ceelal loogu qodo ama lagu dayactiro ama wara noocaasa waxaan markaa ka dhalatay dadkii howlwadeennada ahaa ee sida hadda tiimkani garab taagan ah markii aan shaqaalaysiinay inay meelay ku shaqeeyaanba aan weyne dad tiro badan baa wasaaradda ka shaqeeya oo ama injineera leh ama technical leh marka xafiiskana waa hore la dhisay sideed qoluu ka kooban yahaan u malaynaya isagoo dhanba kadib xafiisyada kalaan dhisnay xaggan warehouska ilaa iyo afar xafiisa ku dhex jira way anfici waayeen tiimkii iyo dhammaan howlwadeennadii marka mashaariicdaasi ayaa marka waxaan ku darsannay konseptiya injineerka iyo tiimka qoreen oo ah in la helo bal office dadka howlwadeennada ah saddex sano wax gaaraya waanu daba soconnay in xafiiskan lasoo abruuf gareeyo oo fankiisii la helo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed xuseen barake ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan iyo xafiiska la dhagax dhigay wasaaraddan waxaan leeyahay aad iyaad mahadsantihiin inaad muddo yaroo kooban bildhinkan saa u quruxda badanoo u weyn wasiir adiyo tiimkaagu aad dhisteen haddana aan u taagannahay mid cusub kuwo kalena aad soo wadaan hana ka baqinoo haddii dhismayaashu idinku bataan dhulku idinkumay dhul kalaan idiin haynaaye wasaaraddu yayna isku yaraynin xafiiskan ayaa door ka qaadan doono in dadka danta yar ee la kulmaya biyiyarida ay helaan ceelal ay isticmaalaan si looga faa'iidaysto mashruuca abaartire